magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa lagu qabtay tobabar ku saabsan diyaarinta dacwad oogista iyo dambiyada waxaa tobabarkan ka qayb galay laamaha cadaaladda gobolka nugaal madax ka socotay wasaaradda cadaaladda iyo laamaha amniga guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda sare ee puntland axmed sheekh cumar ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha inay ka faa'iidaystaan maalmaha uu socdo kelmadda aan maxaan ku dhahda dardaaranka inoo ah waxa weeyaan in aan raad la inoo helin la inoo soo raaco iyo in aan la inaga geri helin qofka marka laga soo cawdo ee si gaara farta loogu fiiqo waxaa imanaysa in wix wax laga weydiiyo marka inaan maxaan ku dhahdaa la inaga geri helin ayaynu iskula dardaarmayna oo aan ilaalino nafteennana badbaadino bulshadeennuna inay qori isu qaadato oo sharcigii gacanta ku qaadato aynu ka ilaalinno oo kala furno iyagana kala furano iyagana markaas taas waa fariinta aynu isu dardaarmayno aana jeclahay intay inaga maqana ay ay gaadho bulshadu aada bay wax inooga sheegaan laakiin haddii aynu la garnaqsano waxaan dhihi kari lahayn garnaguma aha in qofka wax bi'iya haddiiba la helo aada qarisaan kadibna isu kaaya qaadaan waxaa fiican oo ay tahay bulshadu in ay qofkii ay ka cabanayaan oo wax ku og yihiin ay maxaan ku dhahdaa soo bandhigaan guddi dhan baa hawshaa sugaysa oo u magacaaban oo guddida sare ee maamulka garsoorka ah oo ay shaqadeeda tahay inay kula xisaabtamaan garsoorka ee waxyaabaha noocaas oo kale marka garsoore ha ahaado xeerlaaliye ha ahaado waa laga soo caban karaa qofkii ay ku cad tahay maxaan ku dhahdaa wax maaragtay aan laga filayno istoomarina wax shardigeedu inoo jidayeyna weeye nebigu sal allahu alay wasalam waxa uu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi kullukum mas-uulunta waxaa laga yaabaa inaan dadku uuna maxaanku dhahdaa mas-uul buu yahay liska yidhaahdo bimacnaa waxa weeye qofka waa la weydiinayaa weeyaan wixii qofka loo diray waa la weydiinayaa amaam allahi baa la weydiinayaa qofka wixii loo diray waxaan maanta leedaa accountability oo maamul wanaagga loo yaqaano ayaa waktigaas nebigeenu inoo dardaarmay sala allahu calayh wasalam ninkii loo diray zakada soo ururi la yidhi oo yidhi maxaan ku dhahdaa intana waa sakadii intana anigaa la isiiyey nebigu muxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam gurigiina maad joogtid in lagu siiyo soo wareeji baa lagu yihi xoolihii gurigiina maad joogtid in lagu siiyo oo lagu soo hadiyeeyo maad gurigiina joogtid marka waxa ay tusinaysaa wax kasta oo kugu soo gala mansabkaas aada joogtid maxaan ku idhaahdaa haddii lagu yidhaahdo maxaan ku idhaahdaa waa beri baydh iyo waa maxaan ku idhahdaa shaah iyo maanta ciida iyo waxaas wixii la doono ha la yidhaah mar haddii ay la xidhiidho mansabka aada joogto waxay noqonaysaa wax khayru sharci ah oo aan ku bannaanayn bay noqonaysaa tababarkan ayaa wax badan ku kordhi doona aqoonta dadka loo qabtay oo matalaya laamaha garsoorka cadaaladda iyo amniga